wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo tobabar muddo afartan iyo shan cisha ah socday uu usoo xiray qaar ka mid ah gabdhaha ka shaqeeya barnaamijka daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo marwo caafimaad tobabarkan inta uu socday ayaa gabdhaha ka faa'iidaystay lagu siinayey cashiro sare loogu qaadaya aqoontooda caafimaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowlad goboleedka jubbaland ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay in wixii la baray ay bulshada ugu adeegaan in waajibaadkii iyo wixii macalimiinta oo runtii mahadal kuma jira macalimiinta oo maxamed asaga nagala joogo aada bay aygan u mahadsan yihiin dhammaantiin waxaan idiin rajeynayaa guul shaqadii iyo wixii tababarkii aada qaadateena in bulshadii iyo gabdhihii soomaaliyeed oo guryaha joogay oo fursadda maanta runtii adinka aada hesheen aniga waxaan rajeynayaa hooyooyinka inaad ayagana runtii runtii aada uga faa'iideyn doontaan aada iyo aad baa mahadsantihiin guddoomiyaha arrimaha bulshada golaha wakiilada maamulka jubbaland xildhibaan shire ayaa bogaadiyay tobabarkan tababarka intaan yuusan ku ekaanin tababarka ha lasii kordhiy gabdho aqoon kororsigooda ha lasii wado waxaan kaloo rabaa haddee soomaaliya waxay tiraa nin waxaa leeyihi nin shaqeeye shahwaa leeyahay gabdhahana xaquuqdooda ha la ilaaliyo waxay xaqu leeyihiin ha la siiyo tababarkooda iyo xaquuqda ay leeyihiinna ayagana in laga fikir waa muhiim maadaama hadda hatee alaa gabar laba boqoloo guri de waad garanaysaa waa shaqo aad u badan weeye taana waa saas tababarada in loo sii badiyo waa jecel waxaa kaloo jira kormeerka haddii kormeerkan markii la sameeyo ay gabdhuhu ku baasaanna gabadhii ku baastan waa in abaalmarin la siiyo
boqol siddeetan iyo toddoba gabdhood oo ka tirsan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa ka faa'idaystay tababarka lagu horumarinayey gabdhaha ka shaqeeya barnaamijka marwo caafimaad